galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddana galabta ee qaybta soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabti taariikhduna ay tahay koob iyo soddonka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo labaatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaanad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somaali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtan waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada aad idaacaddana galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka hirshabelle oo maanta juhar lagu dhaariyey waxaan ku faanno ayaan qabanay hirshabeelle shalisay ahayd maanta ma aha maanta siday tahayna beri ma ahaa doonto insha allah waxaan leenahay xildhibaanada in ay soo doortaan guddoon ninka ugu da'weyn wakhti xaadirkan ee aan ku wareejino xilka waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed oo ka falceliyay xiisadda ka taagan sawirgaacmeedyada lagu aflagaadeynaya nebi maxamed naxariista nabadgelye korkii hase ahaatee ee dalka faransiiska barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid daanduray saddex maalin ayaa ka hartay maalinta weyn ee doorashada madaxtinimada maraykanka musharaxiinta ku tartamaysa doorashada oo kale ah madaxweyne trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden ayaa ku jira ololahoodii ugu dambeeyey ka hor maalinta talaadada madaxweyne trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga ayaa maanta ololihiisa xoogga ku saaraya gobolka bensylvania oo isaga u codeeyay doorashadii sanadkii labada kun lix iyo tobankii jo biden oo kaashanaya madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa isaguna maanta ka ololeyn doona gobolka michigan oo caadiyan dimuqraadiyiintii ay isku hadlayn jireen balse doorashadii hore u codeeyey donald trump isla gobolkan madaxweyne donald trump ayaa shalay ka ololeeyey isaga oo uga sii dhaqaaqay gobolada minnesota iyo wisconsin halka madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden uu ka ololeeyey gobolada minnesota wisconsin iyo iowa biden ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay isu soo bax ka dhacay fagaaro ku yaalla gobolka iowa in gobolka uu toddobaadkan maalin walba diiwaan gelinayo kiisaska sii kordhaya ee dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus iyo kuwa loo dhigayo isbitaalada isaga oo ku dooday in trump uu ka quustay la dagaalanka fayraska trump ayaa isna taageerayaashiisa ugu sheegay isu soo bax bannaanka ah oo ka dhacay waterford township ee gobolka michigan in biden uu saadaaliyey jiilaal madow oo soo socda sababo la xidhiira cudurka safmarka ah ee coronavirus tirada dadkii ku dhintay dhulgariir xoogan oo jimcihii shalay ka dhacay magaalada izmiir ee dalka turkiga ayaa gaartay ugu yaraan shan iyo labaatan qof halka dhanka dalka gariiga oo isna uu dhulgariirka ka dhacay ay ku dhinteen laba qof kooxaha badbaadada ayaa dadaal xoog leh ugu jira sidii ay burburka hoostiisa uga soo saari lahaayeen dadka la lacyahay oo ay u badan tahay inay ku hoos jiraan derbiyada guryaha soo dumay ilaa iyo hadda waxaa lasoo badbaadiyey hooyo iyo saddex caruur ah oo ay dhashay kuwaas oo muddo ku dhow siddeed iyo toban saacadood ku hoos jiray derbiyo soo dumay hoostooda shaqaalaha gurmadka waxay sheegeen inay hadda dhammaystireen baaritaanka siddeed guri oo dhulgariirka uu dumeeyey halka ay u hareen sagaal kale oo burbursan in ka badan siddeed boqol oo qof ayaa ku dhaawacmay dhulgariir shalay ka dhacay magaalada saddexaad ee ugu weyn turkiga ee izmiir waxaa aada u sii kordhaya tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus gudaha dalkan maraykanka jimcihii shalay waxaa la diiwaan geliyey in ka badan boqol kun oo kiis kuwaasoo noqday tiradii ugu badnayd ee maalin gudahood la diiwaan geliyo sidoo kale dalka maraykanka guud ahaan dadka uu ku dhacay coronavirus ayaa shalay dhaaftay sagaal milyan oo qof tiradaas oo ka dhigan in boqolkiiba saddex shacabka maraykanka uu xanuunka ku dhacay xagga dhimashada dalka maraykanka ilaa iyo hadda waxa ay maraysaa in ka badan laba boqol sagaal iyo labaatan kun oo qof waxaa jirta cabsi laga qabo in kiisaska ay bataan wixii ka dambeeya talaadada soo socota oo ay malaayiin maraykan ah safaf dhaadheer u geli doonaan dhiibashada codbixinta doorashada madaxtinimada dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii dunida inala socodsiinayay halkaaad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka hirshabelle ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada jowhar wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada beledweyne
inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto dhowrana dastuurka dowlad goboleedka hirshabelle ilaa sagaal iyo sagaashan xildhibaan ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada jowhar kadib markii lasoo dhammaystiray tirada xildhibaanada baarlamanka labaad ee maamulka hirshabelle ha yeeshee xafladda dhaarinta ayaa waxaa hareeyay muran ka dhashay xildhibaano loo diiday in ay ka qayb galaan xafladda dhaarinta kadib markii ciidamada ammaanka ay ka qaadeen waraaqihii aqoonsiga oo ay siiyeen guddiga farsamada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka hirshabelle cismaan baarey ayaa waxa uu sheegay in kan guddi ahaan howshii loo igmaday ay kusoo qabteen wakhtigii loo asteeyey ayaa leh ee ugu soo qaybgalay ama u tartamay ee soo xulidda odayaashooda dhaqanka sidoo kale waxaan umahad celinaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hannaankan soo xulista gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda arrimaha gudaha waxaan leeyahay aadaa umahadsantihiin run ahaantii maanta waxaa farxad noo ah inaan xafladda dhaarinta aan galno annagoo ka duulayno jadwalkeennii run ahaantii waxaa xusid mudan jadwalka maanta ayaan ugu aadanahay koob iyo soddonka ah in dhaarinta aan marno waxaan leenahay waxaan ku faangno ayaan qabanay hirshabeelle shalis ay ahayd maanta ma aha maanta siday tahayna beri ma ahaa doonto insha allah waxaan leenahay maalin wacan waxaan leenahay xildhibaanada sharafta leh ee qiimaha iqaayaha leh in ay soo doortaan guddoon ninka ugu da'weyn waqti xaadirkan ee aan ku wareejino xilka annagana wixii ka dambeeya aan noqono si magaciisi farsamo ah korjoogta ka noqono laakiin ay howshooda ay la wareegaan hadduu ala yidhaahdo
wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle maxamed cali caadle ayaa waxa uu bogaadiyey shaqada ay qabteen guddiga farsamada isagoo sheegay in howl adag ay ku qabteen iyagoo aanan wax faragelin ah la kulmin
waxaa sharaf noo ah iyadoo aan cidinoo imaan nalan faragelin hal qof oo korjoogtaa uusan noo imaan in hirshabeelle inta istaagtay iyadu waxeeda ay dhisatay iyadoo aan ma aragtay cid hadda dul taagan aysan jirin waxaa waaye aad iyo aad ayay ay farxad noogu tahay waxaad og tihiin meelaha qaarkood waxaa ka dhaca laysku dilo dhibaato badan ay dhacdo isla qabsi uu ka yimaado la farageliyo ciidamo laysugu geeyo intaas iyadoo soo martaad ogtihiin meelaha qaarkood laakiin ilaahay annaga wuxuu nagu guureeyey iyadoon askari noo imaan iyadoon cidina faragelin iyadoo cid noo soo gurmata aysan jirin iyadoo kuwi maaragtay deegaan doorashadoodu hirshabeelle ay ahayd xataa aysan noo imaan inaan inta fadhiisannay annagu haddaan nahay guddi iyo haddaan nahay wasaarad iyo haddaan nahay odayaasha dhaqanka inta isu nimiday danti anugu aan lahayn aan u istaagnay dhabarkana aan u xidhannay aana ku guulaysannay xildhibaanada baarlamanka labaad ee maamulka hirshabelle ayaa waxa ay guddoomiye kumeel gaar ah u doorteen xildhibaan maxamuud siyaad barqadle oo ah xildhibaanka ugu da'da weyn ee ku jira golaha baarlamanka hirshabelle laakiin sharciyan waxa ah inaan idhaaho waa aqbalay kadibna aan fadhiisto kadibna wixii shaqaa qabto waana maasanta
xildhibaanada cusub ee maanta la dhaariyey badankood waxay yihiin kuwo dhalinyaro ah kuna cusub siyaasadda iyadoo aan la ogeyn sida ay wax uga bedeli karaan siyaasadda hirshabelle gudoomiyaha kumeel gaarka ee baarlamanka labaad ee hirshabelle maxamuud siyaad barqadle ayaa waxa uu magacaabay guddi ka kooban sagaal xubnood oo soo qabanqaabiya doorashada gudoomiyaha baarlamanka hirshabelle iyo labadiisa ku-xigeen guddigan ayaa waxaa gudoomiye loogu magacaabay xildhibaan yuusuf sheekh xasan calin doorashada gudoomiyaha baarlamanka hirshabelle ayaa lagu wadaa in magaalada jowhar ee xarunta maamulkaasi ay ka dhacdo shanta bisha soo socota ee novembar xildhibaanada maanta lagu dhaariyay magaalada jowhar ayaa waxay isugu jiraan xildhibaano cusub iyo kuwo hore xildhibaanada kuraasta waaye waxaa ka mid ah gudoomiyihii baarlamanka hirshabelle cismaan barre iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdi xuseen geedi ammaanka magaalada jowhar ayaa aada loo adkeeyay iyadoo la xiray wadooyinka magaalada soo gala dowladda soomaaliya ayaa magaalada jowhar waxa ay geysay ciidamo gaar ah si amniga loo sugo inta ay socdaan doorashooyinka kuwa heer federaal iyo kuwa maamul goboleedka hirshabelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi beledweyne nooga soo diray
culamada soomaaliyeed ayaa ka falceliyay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ku salaysan sawir gacmeedyada lagu aflagaadiyey nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyo falalkii dilka ahaa ee arrintaasi ka dambeeyey culamada soomaaliyeed ayaa si isku mid ah u cambaareeyey dilka dadka rayidka lala beegsaday iyo hadallada ay dhibsadeen muslimiinta ee ka soo yeeray madaxweynaha faransiiska iyaga oo ku baaqay in laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa is-ixtiraam iyo wada noolaanshaha dadka diimaha kala duwan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan saamaynta ka dhalatay sawir-gacmeedyada ku saabsan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee kasoo bilaabatay dalka faransiiska oo ay dhibsadeen dadka muslimka ah ayaa u muuqata mid ku baahday caalamka islaamka oo dhan taas oo dowladaha islaamka iyo culimaa udiinku islaamku ay ka hadleen culimada soomaaliyeed ayaa arintan cambaareeyey sida uu faahfaahinayo sheekh cali wajiis oo ka mid ah culimada soomaaliyeed runtii arrintaas annaga ka culimmada soomaaliyeed haddaan nahay dowladda soomaaliya lafteedu bayaan ayay kasoo saartay oo waxaan caddaynaynaa annaga culimmada haddaan nahay in aan arrintaas iyo shacabka soomaaliyeedba aad iyo aada uga soo horjeedno shir jaraa'id oo culimmadu ay qabteen baana runtii lagu caddeeyey haddana waa ta'kiidinaynaa wax la aqbali karana ma aha waana in maaragtay arrintaas laga dhiidhiyaa lagana hortagaa maxaa yeelay muqadasaadka ugu noogu qaalisan ama noogu qiimaha badan diinteena islaamka ugu waaweyn inta maaragtay ay xishmaysay ama ay qiimaysay ayaa si fudud maalmahan ayaa loo aflagaadeynayaa waana arrin aan macquul ahayn in la aqbalo falcelinta ka dhalatay arrintan ayaa sabab u noqotay in dad muslimiin ah iyo dad kale oo aaminsan diinta masiixiga lala beegsado weeraro la xidhiidha xiisada ka dhalatay dilka macalinka faransiiska ah ee soo bandhigay sawirada nebiga caleyhi salaatu wasalaam arrintan oo ay culimmada soomaaliyeed cambaareeyeen iyaga oo sheegay in loo baahan yahay in eeddu ay ku koobnaato qofka falka geystay balse aanay ahayn in la beegsado dad aan waxba galabsan sida uu faahfaahinayo mar kale sheekh cali wajiis qofka nabiga caayay asaga shakhsigiisa waa in la qabto maxkamada la saaro oo cuquubadiisa la marsiiya sharciga ah waa waajib laakiin in dad kaleeto oo ku caqiidaah ama ku diin ah loo loo dhibaateeyo islaamku ma aqbalayo mana ogola aayaddaas qur-aankan u daliil alleh walaa tadiru wadirata wadira ukhra iyo maaragtay sidoo kaleeto muslimiintu ayaga oo gaaladii ama saliibiinta ha ahaadaano ama ha ahaadaano mushrikiintii hore oo maka iyo meelo kale joogta jaziiratul carab ku nooleed ha ahaadaane iyadoo layska celinayo duulaamadii ay islaamka soo qaadayeen ayaa haddana waxaa ku dhex noolaa dowladda islaamka dad diiman kala duwan haysta oo yuhuud leh oo nasaaro leh oo kuwo kale leh oo mushrikiin leh haddana gaalo waaye ma loo dilayn mana loo dhibaataynayn marka arrintaasu ma bannaana in qofka inuu diinteeda diin ka duwan haysto ousan muslim ahayn inuu dimbilo loo arko oo loo dilo ama loo dhibaateeyo ama loo dhaco marna ma bannaana ma lagu colaadi karaa shucuubta kale oo kirishtanka waxa ay sameynayeen xagjirka yurub iyo maraykanka meelo kamida ku nool oo afcaasha xun sameynaya maya maya shaqo iskuma leh runtii dowladaha yurub iyo maraykanka oo reer galbeedka guud ahaan waxa ay ku ammaanan yihiin oo ay tahay in aada loogu ixtiraamo furfurnaashada iyo soo dhoweynta shucuubta muslimiinta iyo kheyr muslimiinba isugu jira oo dhibaatooyinka wadamadooda ay ku haysata ay soo dhoweeyaan aada bay usoo dhoweeyaan way gacan qabtaan sharci bay siiyaan dibudejin bay siiyaan shaqo abuuray u abuuraan caafimaad iyo waxbarasho fria ayay siiyaan arrimahaasoo dhan xeerarkooda iyo xoriyaadka guud oo ilaalinayaan ay aada uga faa'idaystaan shucuubtaasu marka arrintaanu marka arrin lagu colaadin karo dhammaan dadka kirishtankaa ama xataa dadka yuhuudda ah oo aan dhibaatada iyagu dadka gaarsiinayn in lagu colaadiyo ma aha diintuna ma qabto guud ahaan dunida islaamka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa aada u saameeyey cadhada ka dhalatay hadallada madaxweynaha faransiiska emmanuel macron
maalinta talaadada saddexda bisha nofembar dalkan maraykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya donald trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden v o a waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaara oo doorashadan la xiriirta idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso barnaamijyo gaara oo ku saabsan doorashooyinka maraykanka ayay v o edu soo dayn doontaa waxaa naga xasuusinaha in idaacaddeenna aroorta arbacada afarta bisha nofembar ay noqon doonto saacad kaamila sidai caadiga ahayd ay lixda iyo barka aroornimo soo geli doontaa arbacada balse waxay socon doontaa ilaa iyo toddobada iyo barka aroornimo nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray waxaana hawada ay ka bixi doontaa toddobada iyo barka aroornimo si dhegaystayaasha v o a ugu xiran ay uga dhargaan wax allayo wixii doorashada ku saabsan
waxaa kaloo aad ku dhagaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada maraykanka fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga sidoo kale idaacadda isla arbacada soo socota kowda ilaa iyo kowda barka geeska afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa v o a ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqayno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta arbacada afarta bisha nofembar ee baxda afarta galabnimo iyo wixii ka dambeeya ciddii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay ula socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaali com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qubanaha v o a haddaba v o a kala soco wararka faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada maraykanka ee dhici doonta talaadada soo socota haddaba ha moogaan oo yaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha maraykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo arbacada idiin soo bandhigi doonto haatana ku soo dhowaada hambalyada iyo heesaha nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan ayaa soo jeedinaya
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen iyo weliba heese dabacsan dhambaalka ugu horreeya nuur haddaad noo soo qabatid dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u yeeshay brofesor maxamed cali nuur iyo sabriin isaaq sandheere iyo dhammaan reer cali nuur iyo reer isaaq sandheere oo ku kala nool maraykanka iyo soomaaliya waxa ay hambalyo u dirayaan najax cabdiraxmaan cali nuur iyo cabdiqani maxamed cali oo shan iyo labaatankii bisha oktoobar axaddii aanu kasoo gudubnay uu nikaaxooda uu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi cali maxamed wuxuu ku magacdheer yahay cabdi bannaan iyo hooyo faadimo maxamed sahre cabdulaahi cali ikraan waa ikraam cabdulaahi cali iyo ifoon cabdulaahi cali iyo ilxaam cabdulaahi cali iyo maxamed amiin cabdulaahi iyo nuur cabdulaahi cali iyo xamdi canshuur cali iyo eedo xaliima cali maxamed iyo dhammaan caruurteeda baa la yiri adeer canshuur cali iyo caruurtiisa dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan xaliima sacdiye cabdulaahi cali iyo saygeeda maxamed katim oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyo aroos oo farxad leh ayaa dhambaalkanina lagu bilaabay waxaana diraya hooyo mulaaxo diiriye iyo hooyo ardo xasan hooyo maryan cali jaamac iyo sacdiye aadan dirir cabdiweli aadan dirir iyo bashiir aadan dirir guuleed aadam dirir iyo ismaaciil aadam dirir yuusuf aadam dirir ibraahim aadam dirir iyo faarax aadam dirir cali aadam dirir axmed aadam dirir iyo maxamed aadam dirir cabdi aadam dareer waxaa kaloo ku jira samiira sacdiya nimca xamdi faadumo iyo dhammaan reer dareer waxaana ay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan doctor shaafi aadan dareer iyo marwadiisa aamina cabdinuur maxamed shire oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya ducadu waa xaggiina baa la yidhi weliba caasha adiga ayaa farta lagugu fiiqayaa oo tahay arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo dhambaal qurux badan oo dhinaceyga yaala waxaa dadka diraya ugu horeeya garyaqaan xasan xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda shukri baadiyow iyo odaygeeda maxamed ibraahim iyo caruurtooda ayayo daahiro cumar naadiya cabdicasiis xaaji gacal iyo seegeeda iyo caruurtooda ziina axmed faarax iyo sheygeeda cabdulcasiisa baynax bare iyo caruurtooda muxyidiin maxamed qowrey xaaskiisa iyo caruurtooda muuse axmed faarax iyo xaaskiisa xaawo sheekh iyo caruurtooda malyuun cali nuur waxay ku magac dheer tahay malyuun mas-uul iyo odaygeeda cabdiraxmaan faqdiid siigaale iyo caruurtooda axmed maxamed cali islaweyn iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cali maxamed cali islaweyn iyo xaaskiisa iyo caruurtooda sadiiq cali farey iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo saciid cali farey xaaskiisa iyo caruurtooda ilamaaz cali farey hooyadood maamufay cadey maadey iyo xasan maadey iyo xaaskiisa iyo caruurtooda ramle cabdulqaadir xaaji yabarow iyagu dambayntii baa la yidhi raxmo cabdulqaadir xaaji yabarow iyo raaqiye cabdulqaadir xaaji yabarow iyo hooyadeed dhammaan dadkani waxay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay tahniyad qaali ah u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo axaddii na soo dhaaftay ee bisha oktoobarna ay ahayd siddeed iyo toban sanadka laba kun iyo labaatan ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ducada waa dhanka daadihiyaasha barnaamijka kowtara nagu soo noqotay arooskii waa weli dadkii u carban yihiin nuurow inay tahniyada gaarsiiyaan oo qofna aan laga tegin marka maxaa ugu ducaynaysaa ibraahim iyo kowthar
waxaanu leenahay gurigooda ilaaha uga dhiga guri barwaaqo owlaad saalixiin ah ilaaha kala siiyo isku waaro ubad khayr qabana kala hela ayaanu leenahay caash heesta ugu horreysa aan soo qabanayno ee aan u dalbayno arooska kowthar iyo ibraahim iyo guud ahaan dhegaystayaasha barnaamijkan ku xiran iyo saaxiibada kale ee barnaamijkan dhambaalada usoo dirsadayba waa heesta liibaan iyo codadka labada fanaan cabdinaasir macalin siciid iyo hibe maxamed waxaan filayaa heestan inay dhegaystayaasha muddo dheer ugu dambeysay balse maanta ay nasiib u yeesheen inay barnaamijkan ku dhegaystaan nala dhegaysta liibaan iyo hibo iyo cabdinaasir
warhaysid adigu
inaan wadaago warwaraye aweynidaan kuu qabo wadan baad ogaani aweynidaan kuu qabo wadan baad ogaani waynu hayna kala wadine waa qodlaaba isjeceloon ibaan ku warto aniswa inaga yeelaniswa inaga waynu hayna kala wadine waa qodlaaba isjeceloon ibaan ku warto aniswa inaga yeelaniswa inaga
waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen codadka labada fanaan hiban maxamed hudoon hiban nuura iyo cabdinaasir macalin siciid heesta liibaan waxaan filayaa inay waayowaaye idinsoo xasuusisay iyo riwaayadii hablayahow hadmaad guursan doontaan wali waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee laanta af soomaaliga v o a nuura mar kale haddaan ku noqono dhinacii dhambaallada dhambaalka dhinacaaga yaala waxaa noo baaqaya dadka kale ah maxamed shariif maxamed nuur oo ku magac dheer culimo awdiin waxaa kaloo diraya axmed haashim khaliif ibraahim sheekh ibraahim sheekh cabdinaasir iyo zakariya axmed faarax yuusuf maxamed cismaan iyo cabdulaahi cabdi naasir sheekh diiriye cabdi garaad iyo xamde shariif maxamed nuur rabiic shariif cumar iyo cabdirashiid shariif maxmuud cabdi khadar shariif daahir dhool cabdilaahi ow cali iyo ibraahim khaliil cabdilaahi ow cali saxane shariif daahir iyo nasteexo shariif cabdulaahi iyo sharmaarke shariif cabdilaahi waxaa kaloo ku jira cabdilaahi shariif cashir iyo cabdishaafi shariif cumar dhammaan dadkan u kala jooga jabuuti ethoobiya iyo kenya waxay hambalyo kale iyo laab ah ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi waa cabdinuur shariif cali xaashi iyo marwe raxmo shariif maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada dhagaxbuur ee gobolka jaraar kuna aqal gala baa la yidhi caasimada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga waxaanu leenahay ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waara oo owlaad kheer qabtana kala hela aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa tahaniyad aroos waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ah cabdiraxmaan macalin ibraahim caasho macalin cali maryamo macalin cali xabiibo xaaji madey waxaa loo yaqaanaa xalsan iyo nuurta macalin ibraahim iyo hooyo xaawo macalin islow cadnaan khaliifa caliyow xaaji iyo raxmo cabdiraxmaan ramle sheekh maxamed dadkani waxay kala joogaan dhammaantood baa la yidhi soomaaliya kenya iyo turkiga waxaanay hambalyo aroos oo farxad leh u dirayaan farta iyo faraatiga baa layidhi waata far iyo faraati waxaa layidhi geeyada iyo faraska waa tahay waxay kala yihiin nuurow cali isaaq iyo gaclisadiisa baa la yidhi caasho aadan black oo arooskoodu ka dhacay afar iyo labaatankii bisha oktoobar ee sanadka laba kun iyo labaatan hotel bakiin ee magaalada baydhabo jannaay baa layidhi ilaahay ha ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado bay yidhaahdeen annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalada aroosyada ayaa nagu badane waxaa warqadani ay ka timid dadka kale ah macalin cabdinaasir hirre iyo xaaskiisa hooyo rubo axmed xoosh iyo aabo xasan kamiin mire maxamed xasan kamiin nimco xasan kamiin iyo caruurteeda warsame xasan kamiin iyo aaba cabdulaahi kamiin awowe axmed cabdi aadam iyo cali xasan kamiin zakariya xasan kamiin eedda aamino kamiin abdi maxamed axmed xoosh iyo xasan macalin barre iyo xaaskiisa axsaan kamiin yare iyo xaaskiisa dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafaheeda ayaa la yidhi waxa ay tahniyad farxad le iyo hawada u marinayaan sharmaarke xasan kamiin iyo marwadiisa qaaliga ah fatxi daahir oo uu arooskooda uu ka dhacay degmada beledxa oo gaar ahaan xaafadda soomane waxaana leenahay bay yidhaahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano annaguna aamiin ayaan u raacin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaal kaloo qurux badan oo loogu tahanideynayo kowthar yabrow iyo ibraahim ayaa markan gacanta ku haya nuurow dadka dirayana waxaa ugu horeysa evelin axmed terso iyo hooyada doctoresa caasho cali islaweyn waxaa kaloo dhambaalka ku jira faayse cali ruush sahre maxamed cali islaweyn saciid maxamed cali islaweyn farxiyo aadan wiish xasan aadan wiish wiilo shucayb iyo caruurteeda baarliin cumar calasow iyo raxmo cali iyo sahre maxamed sahre cadde iyo luul maxamed calasow odaygeeda iyo caruurtooda eedo xabiibo cabdulle faynuus iyo caruurteeda oo kale ah faadumo cali culusow iyo wiilkeeda khadar maryan cali culus baa la yidhi waxay ku magac dheer tahay maryan ruun iyo fartuun cali culusow iyo hani cali culusow iyo abuukar cali culusow sacdiya jeegaxiir iyo caruurteeda baa la yidhi iyo leyla bare cali iyo odaygeeda iyo dahabo shidane iyo odaygeeda xasan biid iyo doctor maxamed bare axmed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xaawo luul bare axmed iyo waa cali xarbi bare axmed iyo iftiin bare axmed dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan waxay tahaniyad qaali ah gaarsiinayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddiina soo dhaaftay oktoobarna ay ahayd siddeed iyo toban sanadkan laba kun iyo labaatan ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalka maraykanka ducada mar kale dhankeenna loo soo riixay nuuro waxaan ugu dacaynaynaa kowthar iyo ibraahim sidaan horeba ugu dacaynay in ilaahay uu ka dhiga reerkooda midkii waara ubad khayr qaba lagu kala helo bashbash iyo barwaaqana ku waara waa tahay aamiin ayaan u raacinay kowsar iyo ibraahim waxaan ilaahay ugu baryaynaa owlaad saalixiin ah iyo guri barakaysan heesta xigta caasha waa heestii dhakhtar fanaanka maxamed cali burci iyo heestiisii dhakhtar aad iyo aad aad iyo aad waa hees aad iyo aad u qurux badan maladhayaygay calab lagama dhuunte waa hees aad iyo aad cajiib ah nuuro waad la heshay duduga joogeel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhurtaaye ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare duduga joogeelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuurtaaye ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way alif lagama dhuunte kitaabay sukendhiigaymaladhayahaygaay alif lagama dhuunte maladhayahaygaay alif lagama dhuunte kitaabay sukendhiigay dakhtar bay suukiin qorid adna weheli madhaadaan dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dhayal hawl umalaynin dhuuxiyo lafahaai wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara may dhananka geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaadiyal hawl umalaynine duuxiyo lafahay wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhuunte maladhayahaygaay calaf lagama dhuunte kitaabay sukendhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuunte maladhayahaygaay calaf lagama dhuunte dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dhalaybaan ku dhadowodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta ka ilaashaad sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadooodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaanu hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya
aan intaasi ku dhaafno heestaasi dhakhtar iyo fanaanka maxamed cali burci halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa voice of america washington waxaadna dhagaysanaysaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waa tahay nuurow dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray marwo faadumo cabdulle iyo caruurteeda farxiyo cabdulaahi nuur iyo caruurteeda asli boorle iyo sidoo kale shacni cabdi boorle iyo kaaha cabdi boorle waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira faadumo cabdi boorle iyo shacni xasan cali boorle iyo dhammaan reer khayr gaani iyo dhammaan reer boorle khayr gaani waxaa iyagoo isku duubanaya hambaliyo aroosoo farxad leh hawada u marinayaan cabdiweli cali boorle iyo xaaskiisa labaad baa la yidhi marwa fardowse axmed yacquub arooskoodu ka dhacay degmada baa la yidhi waraha dhoobley waa degaanigu cusub ee gobolka jubbada hoose waxay leeyihiin waxaanu u rajaynaynaa in eebbe uu ka dhigo kuwii isku waara ubad khayr qaban kala hela aamiin waxaan hayaa tahniyad dhalasho dabcan caasha waxaan u malaynayaa inay tahay dhambaalkii dhalasho ee ugu horreeyey intaan barnaamijka hadda aan wadno waxaa diraya dadka kale ah naste xirsi axmed iyo maxamuud macalin faarax cabdiweli faarax barre iyo xaaskiisa salme maxamed cabdulaahi ismaaciil cumar nuux haaruun macalin xasan iyo fardowse cabdulaahi jaamac amiin ifraax aamine ifraax cabdi iyo dhuux axmed xuseen xamde maxamed faarax iyo suleymaan sheekh xasan hodan cali biikole iyo shukrigeeda dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya iyo kenya iyo ethoobiya waxa ay tahaniyad ay dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan degane geni qawdhan iyo afadiisa xaleemo daahir sheekh cabdi mursal oo gabari ugu dhalatay dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka doolow deegaanka wardheer baa la yidhi gabadhaas waxaa loo bixiyey caaisha haye caasha adigaa lagugu sameeyey caaisha yari waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo gabadh dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda dadkeedaba anfacda aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa caasha soo weyne oo ayaan leeyahay tahniyad dhalasho ayaan anigana dhinacayga haya marba bilowdeen way isdaba socdaan nuur oo mid kalean soo qabtay dadka diraya dhambaalkanna waxaa ugu horeeya yuusuf xasan aadan salaadaa ku jira showbow salaad iyo mukhtaar isaaq iyo mursale maxamed iyo miciimo berow iyo maxamed waa miciimo waa naciimo kerow iyo maxamed kerow nuurto xasan iyo xaawo salaad ibraahim jaceylow baa la yidhi iyo xuseen xasan nasre caynab iyo salme maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqoradda xareedo xasan iyo maxamed sokorey baa la yidhi oo wiil ugu dhashay tuulada shongolow wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi sudays maxamed sokorey ducada waa v o baa la yidhi waa tahay sudays waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tara aamiin aamiin ayaana na raaciya caasha warqad kale oo dhalasho waxa ay naga soo gaartay maxamed sheekh xasan ismaaciil iyo yaasiin sheekh xasan ismaaciil fatxiye sheekh xasan ismaaciil maxamed shaafi iyo aamine aadan ismaaciil mustafe aadan ismaaciil nimco aadan ismaaciil maxamed idriis ismaaciil cabdicasiis idriis ismaaciil iyo cabdinaasir idriis ismaaciil axmed cabdi ismaaciil maxamed cabdi ismaaciil ibraahim cabdi ismaaciil waxaa kaloo ku jirta faatima caasha aamina shiine aadan ismaaciil iyo mustafa aadan ismaaciil liibaan amran ziyaad ayaanle faa'iza iyo ayaan dhammaan dadkaasi oo isku duuban waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo saygeeda maxamed cadoosh shide oo uu wiil ugu dhashay magaalada boorame taariikhdu markay ahayd labaatanka bishan oktoobar wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdirasaaq maxamed cadoosh ducadu waa dhankiina baa la yidhi waxaan leenahay cabdirasaaq ha noqdo kii dadkiisii iyo dalkiisi iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinaya heesta saddexaad ee barnaamijkan markiiba soo gaarnay nuuro bal heesta saddexaad dhegeystayaasha soo qaba heesta saddexaad waxaa qaadaya fanaaniinta axmed shariif keyler iyo maryan naasir cali waana heestii asli
digaadkeya uurkee kuy aale oonka iiga gooye
tahay heesta asli iyo maryan naasir iyo axmed shariif keler ayaan intaasi uga gudbaynaa dhambaal qurux badan wuxuu naga soo gaaray oo ciwaanna looga soo dhigay v o a soomaaliya waan idin salaadnay magacaygu wuxuu yidhi waa cabdi kaahin maxamed macalin waxaan joogaa buu yidhi baydhabo jannaay ee gobolka baay waxaan halkan hambalyo dhalasho ah uga dirayaa buu yidhi eedo asma macalin yuusuf iyo seegeeda adeer xasan cusmaan yarow ay gabray ugu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatankii bisha oktoobar ee sanadka laba kun iyo labaatan hambalyada dadka dirayana waxa ay kale yihiin buu yidhi ee sidoo kale ku jira cabdishakuur xasan cusmaan maryan xasan cusmaan waa muxyidiin xasan cusmaan iyo zuwayda xasan cusmaan iyo sidoo kale mujaalidiin xasan cusmaan aabe maxamed macalin yuusuf adeer xikam macalim yuusuf adeer sadaar macalim yuusuf iyo adeer muxaab macalin yuusuf iyo adeer cabdinaasir macalin yuusuf iyo adeer hilaal macalin yuusuf iyo dad kaloo fara badan dhammaantood waxay ugu ducaynayaan waxay dhammaantood ugu ducaynayaan gabadhaas in ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin dhambaalka dhankayga ugu dambeeya caasho waa tahaniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah maxamed shariif maxamed nuur oo ku magac dheer culimo awdiin waxaa kaloo ku jira axmed xaashim khaliif ibraahim iyo sheekh ibraahim sheekh cabdinaasir zakariya axmed faarax iyo yuusuf maxamuud cismaan iyo cabdulaahi cabdinaasir rabiic shariif cumar iyo cabdirashiid shariif maxamuud dhool cabdilaahi ow cali iyo ibraahim khaliil cabdilaahi ow cali dadkan oo kala jooga jabuuti kenya iyo etoobiya waxay hambaliyo kal iyo laaba hawada u marinayaan axmed naasir cabdulaahi ow cali iyo marwe sacaade sheekh maxamed oo wiil ugu dhashay wadanka maraykanka bay yidhahdeen wiilkaasi waxaa loo bixiyey zubayr axmed naasir waxaan leenahay zubayr noqonkii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin anigan aamiin ayaan raacinaya dhambaalka dhankayga ugu dambeeya sida aan filayo barnaamijkana soo xiri doona waxaa ugu horeeya dadka diraya aabe nuura dhoore samatar waxaa kaloo ku jirta hoyo caasilo xuseen cilmi iyo faarax nuura dhoore daahir nuur dhoore iyo cali nuur dhoore xasan nuur dhoore waa dhammaan ilmo nuur dhoore safiyo siraad saaqo iyo faadumo maxamed dhoore iyo sidoo kale fahmo maxamed dhoore iyo ubax maxamed dhoore iyo dhuux maxamed dhoore iyo cabdi madar cawaale iyo cabdulaahi madar cawaale iyo dhiif axmed dhagoole iyo cali axmed dhagoole iyo cabdulqaadir axmed dhagoole iyo dad kaloo fara badan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdulaahi nuur dhoore iyo safiya abshir sheekh xuseen oo ku aqalgalay magaalada gaalkacyo gaar ahaan xaafadda garsoor baa layidhi gaar ahaan xaafadda garsoor baa layidhi waxayna aqalgaleen labaatanka waa labaatankii bishii agost aynu soo dhaafnay ee sanadka laba kun iyo labaatan ducada waa xaggiina baa layidhi waa tairoskiina waxaanu leenahay allaha ka dhiga midkii loo aayo ummad khayr qabo baariyana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaan ana u raaciyey heestii xiritaanka ayaan caasha soo gaarnay ee aan barnaamijka ku khatimi lahayn dhinacaada ayayna jirtaa dabcan waa ujeedaa magaca heesta laakiin adigaan kuu daayay waaa tahay waa tahay waxaan tiri malaha heesahan waa heesahan caasho lagu qabsan ila kama fuqimaysa aad iyo aad dabcan waa hees cajiiba ah waana mid ka mid a heesaha aan ugu jeclahay heesaha jacaylka waa tahay waa heesta halkudhangeedu yahay dhayalsaday waxaa ku luuqeynaya labada fanaan maryan mursal ciise waxaa la qaadaya fanaanka nuurcadde laakiin waxaan filayaa heestan in dib loo soo qaada nuurow midii hore marya mursal waxa ula qaadi jiray fanaanka xuseen yuusuf darabi marka dhayalsaday midan marya mursal waxaa la qaadaya fanaanka da-da yar ee nuur cadde aad iyo aad iyada ayaana dhegaystayaal aan ku soo xiri doonaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay toddobaadkan idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsanyihiin nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan oo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha noo soo jeedinayay haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kule intu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ood ku maqashaan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacadda v o a ka baxay toddobaadkiina soo dhaafay magaalada baydhabo ee gobolka bay waxaa toddobaadkan ka dhacay shir ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradaha xanaanada xoolaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa qaar ka tirsan maamul goboleedyada soomaaliya warkaasoo faahfaahsan dib ayaan ugu soo noqon doonaa hase yeeshee aynu ku horumarno magaalada hargeysa wafdi ka socday midowda yurub ayaa toddobaadkan kulan la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee somalilan iyadoo shirkaasi lagaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta wariyaha v o da khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan inoo haya wadahadalladan dhex maray diblomaasiyiintan sare ee ka socday dalalka midowda yurub iyo dowladda ingiriiska iyo wasaaradda warfaafinta oo dhinac iyo bahda warbaahinta somalilan gaar ahaana ururada haweenka iyo ururka saxaafadda somalilan ee solja ayaa lagaga wada hadlay arrimo doora kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen in warbaahintu ay noqoto mid xora islamarkaana si fiican u gudata waajibaadkooda shaqo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee somalilan oo u hadlayay magaceeda agaasimaha waaxda qorshaynta cabdiqaadir dayib askar ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey nuxurka kulankan dhex maray diblomaasiyiinta reer yurub guud ee kulanku ahaa warbaahinta iyo dimuqraadiyadda somalilan waxaan anagu markaa eegaynay saddex eriyo kow waxaan eegaynay dhinaca shuruucda la xidhiidha iyo siyaasadaha la xidhiidha warbaahinta iyo se loo horumarinayo marka waxaa jiray siyaasaddii warbaahinta qaranka oo aanu qabytirkaygii wadnay sidoo kale waxaa jira xeer saxaafadeed oo dib habeyn lagu sameeyey oo iminka xaalad gebagaba ah ku dhow waxaan doonay markaa waxaan ka abdheedgaraynay ama aanu warbixin ka siinayna xalka ay howlashaasi marayso waxaan u sheegnay in siyaasaddii warbaahinta qaranku oo ay ahayd mid ay ka wada qayb qaateen daneeyaasha ay ururada saxaafadda aqoon-yahanada warbaahinta kala duwan ay ka wada qaabin imika gabagaba ay ku dhowdahay dabadeedna golaha wasiirada loo gudbin doono xeerkii saxaafadduna sidaas la mid ah isna wuu raaci doono siyaasadda arrinta labaadan ka hadalnay waxa weeyaan arrinta la xidhiidha warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro
qodobka kale muhiimka ahaa ee intii shirkuu socday lagu soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta dowladdu gacanta ku hayso ay si siman u isticmaalaan ama u adeegsadaan guud ahaan xisbiyada somalilan hadday yihiin mucaarid iyo muxaafidba taasi oo sida uu sheegay cabdiqaadir askar ay ballan qaadeen wasaarad ahaan warbaahinta qaranku waxay ku shaqaysaa dhaqaalaha laga ururiya cashuurbixiyaasha somalilan waxaana waajib ah in adeega ay bixinaysa warbaahintaasi ay si siman muwaadiniinta u adeegsadaan xisbigay doonaan ha noqdaan cidday doonaan ha matalaan in doorkan warbaahinta somalilan ay iskaashato dhammaystirto koodhof ka dhigta ama xeerkii anshaxay warbaahinta ee xilliga doorashada in warbaahintu noqoto mid si mas-uul ah uga warbixisa xiliyada doorashada lagu jiro wixii caqabada ee intaa ka horeeyana si wada jira wasaaradda oo dhinaca oo dowladda matalaysa iyo dhinacii ururada saxaafadda ay arintaasi isla sii meeldhigaan ka hor doorashada geesta kale sayna maxamed cabdi oo ah guddoomiyaha ururka suxufiyiinta haweenka ee fima ayaa u sheegtay v o a in gabdhaha ka sharaxan doorashooyinka soo socda xisbiyada somalilan ee u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay si gaara ugu baahan yihiin habla suxufiyiina oo u tababaran in ay ka caawiyaan baahida ay u qabaan warbaahinta iyo barnaamijyadooda siyaasadeed inay gudbiyaan dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin habla saxafiyiinoo brogaraamadoodii ama barnaamijyadoodii la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale oo dumarkii dumarka dhiirigelin bay khadara u baahan yihiin ma soo baxayaan marka fiima waxaan u taagannahay inaan hablaha saxafiyiinta dhiirigelino si gaara weliba maamulka uga dhex muuqdaan taa waxaananu soo bandhignay in haddii tababaro badan ay hablahu helaan oo aqoontooda maadaama jaamacaddii hargeysa ay iska kaashadeen qalja wasaaradii warfaafinta iyo weliba xafiiska ingiriiska oo hal inani ay ka qalinjabisay in doorka dambena hablo badan ay qalinjabiyaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa aad iyo aad buu mahadsan yahay khadar maxamed cakule toddobaadyadii u dambeeyey waxaa hawada soomaaliya lagu arkayay buufinno waaweyn oo joog sare ku duulaya arrintaasoo hadalhayn badan ka dhex dhalisay bulshada oo aan walxaha noocaasiya horay oo arag hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ayaa ka warbixisay walxahaasi kuwaas oo kuwoodii u dambeeyey maalintii khamiistii lagu arkay magaalada muqdisho maarayaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan ayaa v o a u sheegay in buufinadan ay adeegsanayso shirkadda tiknolojiga google iyadoo daraasad ku samaynaysa deegaanada caalamka uu ku yaryahay helidda adeega internetka iyo sidii deegaanadaasi looga baahi tiri lahaa maarayaha ayaa sheegay in shirkadda google iyo hay-adda duulistu ay arrintaasi isla ogaayeen kharashkii adeega hawada soomaaliyana ay shirkaddu bixisay dhinacaas iyo dalka etoobiyana ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa booqday deegaanada soomaalida oo toddobaadkan dhagax dhigay mashruuc dhismo jidadka ah oo dhirarkoodu gaadhayo saddex boqoloo kilomitir kuwaasoo isku xidhaya magaalooyinka deegaanka soomaalida sidoo kale ra-iisul wasaare abiy ayaa booqday mashaariic ay ku jiraan kuwa biyogelinta iyo beeraha sida uu v o eda u sheegay wasiirka maalgashiga iyo qurbajoogta maamulka gobolka soomaalida cabdisalaan yuusuf maxamuud booqashada ra-iisul wasaaraha waxay ku saabsanayd inuu guud ahaan deegaanka soomaalida soo indhaindheeyo hogaaminta deegaankana uu la kulmo si gaarana wuxuu u booqday magaalada goday magaalada goday booqashada saaka uu ra-iisul wasaaraha iyo waftigii uu hogaaminaya ay ku tegeen waxaa lagu soo dhagax dhigay jidad ilaa saddex ah oo kilomitirkoodu dhan yahay saddex boqoloo kilomitir oo saddex jaha oo kala duwana saddexdaa jid waxay kala ahaayeen goday ilaa iyo qalaafo goday ilaa iyo hargeelle waa lootuban lootuban shaqadaa waa shaqa sii socon doonta ay tilmaamaysaa lootuban dhanaan iyo yocaale saddexdaa jid waa saddex jid oo halbowlaa muhiimna waa deegaanka soomaalida iyo bulshada agaarka ku dhaqan markaan eegno dhinac dhaqaale dhinac ganacsi dhinac maalgashi saddexdaa boqol kilomitir waxaa lagu qiyaasayaa inay ku baxayso lacag ilaa lix bilyan oo bira shaqadaas waxay ku dhammaan doontaa muddo afar sano iyo badh ah haddii ilaahay dhaha kaasi waxau ahaa wasiirka maalgashiga iyo qurba joogta ismaamulka soomaalida etoobiya cabdisalaam yuusuf maxamuud sidii bilowgii barnaamijkeenna aanu idinku sheegnay waxaa kulan uu ka dhacay magaalada baydhabo kaasoo ay yeesheen wasiirada xanaanada xoolaha ee dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka tirsan kuwa maamul goboleedyada soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cumar ayaa ka warbixiyey faa'iidada dhaqaale ee xooluhu u leeyihiin dalka soomaaliya soomaaliya hadda shidaalka keliya ay haysato waa xoolaha waayo wadan barmiilka shidaalka wuxuu joogaa soddon dolar ilaa konton dolar laakiin neefka xoolaha wuxuu joogaa siddeetan iyo shan sagaashan dolar marka waa inaan ilaalsanaa muhiimad gaar ahna uu leeyahay xoolaha u leeyihiin biyaha marka maanta waxaan u joognaa inaan xoolaha keliya biyo ma u baahna meel kastoo biyo ay ka cawaayaan waa inay helaan adeeg kaloo dheeraad ah
intaasina waxaa noogu eg barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka inta haddii ilaahirada toddobaadka soo socda aynu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
idaacaddeena galabta waa naga intaas waxaa idiin soo jeedanayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anagu a ibraahim xasan daandure intaan markala kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo